والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا waxaan ku jirnay oo axaadiidii salaatuleyl baa inoo socoto kollay inoo socon doonta oo caawa cashirkana xataa dee way sii socon doontaa un oo adigu bal witrigii iyo salaatuleyl iyo wuxuu yihi markaa musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثana abubakr bn abi shaybata wanasr bn عaliyi wabn abi cumara qaala abu bakri xadaثana sufyaan bn cuyaynata can abi nadri can abi salamata can caaishata oo abu bakrin baa mala cibaaradiisi ibn abi shayba xadaana kuwa kale waxaa la arkaa inaan dee xadaana cibaaradaani kaba cabirina dee sheekh keliya ka wada warinayaan qaalat anaha qaalat caaisha waxay tidhi kana nabiyu salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu ahaa idaa sallaa marka uu tukado ragcatay lfajri subaxa labadiisa ragcadood waa labadan sunaa uu tukado ee markaa aadaanku dhaco waagu uu barye ayaan u tukan jiray sidii axaadiistii hore inoogu sugnayd fain kuntu haddaan ahay mustayqidatan mid soo jeeda oo markaa aan soo jeedo xadaanii ay taxadata maci weeye waa ila hadli jiray oo ii sheekayn jiray oo dee taas weeye waa ii warramayeyba wailaa haddii aanan anigu soo jeedin iddajaca wuu jiibsanayay oo waa taa dhinaca midig buu u jiibsanayay وxadثna بن أbي cمر qال xadثna سفyاn عن زiyاد بن سعد عن بن أbي ctاab عن أbي سلمة عن عائشhaة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله oo سند labaad un iyo dariiq kale un weeye kollay iبn أbي cataabka halkan inoogu suganna magaciisa زayd baa la yihi waatay u badan yihiin cabdالرaحمanna way yidhaaheenba oo زayd iبn أbي cataab ama abu cataabba زayd abu cataab waxaanu mawaalidii mucaawiyat bn abi sufyaan buu kaba mid aha ama walaashii umu xabiiba ramla bint abi sufyaan waana nin taabiciyo hiqa ah oo abusalamahanba kolley waa isla dabaqa un xadiidka markaa intay noo soo socdaa kolley walow witrigiya waxaa kuba tacalluqsan yaha waxaa inoogu sugan un arrinkii aynu xalayta soo aragnay casharkii hore ee ah idujaaca ama jiibsiga markaa salaada subax sunnaheeda la tukado inta aan la gelin bal la jiibsanayo ama rasuulka ilaahi inuu jiibsan jiray axaadiis horena waynu ku soo marray xalayna waan soo aragnay iyadoo ah markaa uu witrigiisa ama salaada habeenkii dhammeeyo inuu rasuulka ilaahay istiraaxo daraaddeed iyo akhda liraaxa u jiibsan jiray oo labada xaalaba waa inooga sugan yihin baan ihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dee barkood kaa hore un haraajax yeeleyna lakiin labada xaaleba axaadiistii waan haynaa arrinku wax waajiba maha waa ficilka mujaradka walow marka la eego sunnaha subaxa dabadeed xadiidka ay markaa abu da-uud iyo ay wariyeen ay kuba timi ruuxu markuu sunnaha tukada ha jiibsado bal markaa waxaan leenahay un waa shaygaa dee sunno ah ama dee ayuu noqonayaa khaasatan haddii guri laguma tukanayo iyo dee hadday taasoo waa faslin hala yidhaaho ama istiraaxaba halaba yidhaho rasuulka ilaahay kolley istiraaxadaasna way uba badnayde arrinta kale halkan noogu suganna xadaani ay kaba cabirtay waxaa xadiidka uu inoo faa'iideynayaa markuu sunnaha subaxa tukado weli faradkiina uu sugayo kalaam aan dikri iyo istikfaari iyo taa aan ahayn hadalka uu ku hadla ee inaan wax maanico ku sugan maanicoo ku sugani aanu jirin ama taasi ay bannaan tahay ayaa waxa weeyaan iyadna inoo faa'iideyneysaa waa kan rasuulka ilaahay iyada waa la hadlayay maaha dee qur-aan uu aqri iyo dikri kaluu laba imanayo bal taasba weeyo taas jawaaskeed bacda salaf baa yidhaaha ama laga soo naqliyo waktigaas waa waqti istikfaareed oo dee waxa weeyaan waa waqti ilaahay dembi dhaaf la weydiisto dikri lala yimaado hadalku karaaha ama ma toosna eh lakiin waa dee shay iska jaa-iso waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh laba yimidta xadiidkan caaisha ay nooguma soo naqlisay inay taasi waktiga cibaado iyo istikfaar iyo wakti mudan ay tahayna dee ma manciyayso haddii ruuxa hadal kaba dhaca mawcid uu laba hadlo وxdثna زهير بن حرب qال xdثna جرير عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشةa qالت أنها qالت تميم بن سلمة kolley waa taaبعي taaبiciinta dhex ka mido iبن أبي cataabkii un bay isku wqti ahaayeen waana mid ثقo boqolkii hiجrada dhintay wuxuu markaa caiشha ay tihi qالت أنها qالت kana رasuul الlahi صلى الlaهu عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yusallii mid tukada min alleyli habeenkii ayuu tukanayey oo habeenkii khaasatan gelinkiisa dambe mintu waa darfiya unaamaha dee tabciidiya haddaan ka dhigna waa habeenka in kamid ah ee habeenkii oo dhan dee salaad kumuu dhamaysanayne qeyb kamiduu tukanayey haddaan darfiyo ka dhignanoo bimacnaa fi noo noqotona yusallii min alleyli ay fi leyli waa salaadii habeennimo fa idaa utara marka uu witriyo ee witrigiisiiba uu dhamaysto ayuu qaalo odhanayay quumii kac oo fa awtirii witri iyo caaishatu caaishay kac oo toosoo salaadii witrigii ama witrigii tuko taas baa rasuulka ilaahay odhanaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bal riwaayo kalena way noo dambaysaa waaba tan وxadثnي hاrون بن سعيد الأyلي qال xadثna بن وhيب qال أخbarnي سلayمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن القاسم بن محمد وqاسم بن محمد بن أبي بكر الصديq weeye عن عائشhaةa أن رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم kana wuxuu aha يصلي mid tukada صaلaaته salaadiisa biالleyl habeenkii ayuu tukanayey waana dheeraynayey wahiya walxaal hiya caaisha muctaridatun ay gudban tahay beyna yadayhi oo iyadoo jiifta huruda xagga qibladana kaba xigta taas buu rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi salaadiisa tukanayay kollay bal haweeney iyo maritaankeed iyo salaada inay goynaysay waxaalay kuba tacalluqsanay inaanay goynayn horeynu usoo maray kollay dee ruux marayana may ahaynoo waa ruuxaa jiifiya hurdaba taasbe faإida baqiya witru witrigu marka uu hadho oo ujeedadu shafcigii buu dhammaystay witrigii un baaba u hadhay ay qadahaa iyadana uu toosinayay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh faawtarat iyadana witrigii ayay tukanaysay bal xadiidkii hore faida awtara inoogu sugnayd kollay dee witriguna markaan idhaahno waa ragcadda mufradada ama hadday ragacad xidhiidhsan yihiin taa dee tiradoodu aanay dhamaynun shafci ha kaba horeeyo haddaanu shafci ka horeyna witri waa lagu magacaabayaaba marka uu witriyo halkana marka witriga hodho bal taa horaan ku fasiraynaa kol haddii xadiid kale uu dham markuu shafcigii dhamaystay dee waqtigii uu witriyayey ee witriga uu tukan lahaa uu gaadho si labada isu keen waafaqaan waayo laftigan dambe sariix buu yahay kaa waan awiili karnaa taasaan ku xambaari karnaa oo waa markuu witrigii u dhawaado ama waqtigii uu witrigii lahaa uu gaadho ayaa uu iyada toosinayay waayo laftigan dambea faida baqiya alwitru marka witrigu hadho ee isaga intii kale shafcigii intuu dhamaystay witrigii u harhsan yahay ayuu ayqadahaa fa awtarat waa toosinaya oo way witriyeysay bal xadiidka witrigii rasuulkiya dee waa isagaa salaada akhirkeeda dhacay dhacayay salaadiisa habeennimo waana inoo dambaysaaba taasi dee horena waxbaan ugaba soo aragnay arrintan ah toosintan uu iyada toosinayay waxay dee ina tusaysaa ama daliil ay u tahay inay mashruuc tahay ruuxii hurday in salaadii loo kiciyo loo toosiyo khaasatan haddii lagaba baqanayo dee waqtigii salaadaasi inay dhaafto oo bal masalan waktigii salaadaasi inay dhaafto dee weliba haddii salaadu waajibba tahay in la yidhaaho taasi aad iyo aad baabay u adag tahayba oo bal masalan amasay barhkood kaba cabiraan waajib baaba ay noqotona haddii laguba qowlana wax dheer ma aha oo waayo walow aanu ruuxan urdaa mukalaf ahayn waayo waktigaa mukalaf ma aha wax takliifoo saarani maba jirto waa kii dee qalamkiina waa laga kor yeelay ruuxa urdaa ilaa uu ka toosayay kii waa allah ilaa uu ka miirsanayay iyo ilmihii yara ilaa uu ka qaangaadhaya rasuulkaa yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh haddana isagu dee waxaan maanicee maanta takliifkiisii manciyey waa shay dhib yaraan ku suulaya oo lamid maaha dee dadka waxaa dadkaa kale in mukalafiinta ahayn wuxuunbuu la mid yahay ruuxan kaafilkaa ruux iskaba soo jeedo mukalafo laakiin wixii ka kaafila dee baraarujintiisa waajibaabay noqonaysay ruuxii og tadna markaa kama dheero taasoo khaasatan salaadii waajibkayd iyo haddii waktigeedu baxayo rasuulka ilaahay witrigiibuu u kicinayay iyada ee witriga adeegiisu adeeg yahayna waa ay tani inoogu sugan tahay oo dee horta salaadahan shanta u mooye salaad kaloo waajibi ma jirto horeen taa usoo ogaanayba laakiin witrigu aad buu u adag yahay oo dee rasuulka ilaahayna waa kaa safar iyo xadar bay ilaalinayay bal amray dadku inay witriga la yimaadaan oo witrigiina tukadaan kollay xanafiyada iyo qowlkooda iyagoo waajib bay kaba dhigaan walow dee istilaaxoodii ay ku socdaan habkoodii ahaa waajibkiiyo faradka inay kala saaraan oo faradkana w ama umuurihii qur'aanka kuba yimi ama dee daliil qadciya kuba yimi taasoo kale faradka ay kaba dhigaan waajibkana dee umuuraha daliil daniya ku yimi ay kaba dhigaan oy kala farqiyaan iyagu halkan laakiin waajib bay kaba dhigaane balse ee adiladu tay inoo keenaysaa waajib ma aha se waa sunnaha adagoo ay tahay ruuxu inuu ilaaliyo waana kan rasuulka ilaah iyadoo huruda u kicinayay salaada witriga inay tukato welina axaadiis way noo socotaa waxadaثanaa yaحya بnu yaحya qaala akbaranaa sufyaan bnu cuyaynata can abi yacfuurin wasmhu waaqid walaqabhu waqdaanu xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata وabu kuraybi qaala xadaثna abu mucaawiyaةa can اlأcmashi kilaahumaa can muslimi can masruuqi can caaishata qaalat anaha qaalat bal waxa weeyaan kollay tarjame ahaan ugumama joog joogsanayno dee dadkuna inta badan kitaabkii muddan soo yar wadnayo dadka axaadiistoodu yartay mooye kuwii axaadiistoodu badantay waa dad soo noqnoqdee laakiin kolkol ruuxii waxaa ku imanaya isagoo kunyo u yaqaanay inuu magaci yimaado ama magac u yaqaanay kunyadiisu ay timaado ishtibaah yar yimaado kollay isku baraarujintuna way iskaba fiican tahay arrin baa halkan sheekhas adigu sanadka ninka saddexaad abu yacfuur waxaa muslim yidhi matanga inoogu sugantahay magaciisa waaqid baa la yidhaha laqabkiisana waqdaan labaduba waa qaafuun barhkood baa isb isku bedelo oo waqdaanna magaca ka dhiga waaqidna ismiga kaba dhiga abu yacfuur waa kunyadiisii waxaana jira oo dee labada saxiixna way ku wada sugan yihiine labanoo laqabkan wada sito me waxaan ujeedaa kunyadana abu yacfuur alakbar iyo abu yacfuurin alskar baa la yidhaha labadaba hore kitaabka ee kitaabulimaan iyo baynu kusoo aragnay tafriqadoodiyo taasba imika ninkan waa abu yacfuurin alakbaro magaciisu waa nin taabiciya kaa kalena waa taabicuna waa ka yar yahay uun welibana waa meel reer kuufa labadooduba magacana way wadaag kunyadana way wadaagsadeen laakiin magaca ayay ku kala duwan yihin oo dee kan waqdaan baa isaga la yidhaha ama waaqid baa la yidhaha kaa kalena cabdiraxmaan ibnu cubayd ibnu nisaas baa la yidhaahaa ee abu yacfur alasqar baa kaa la yidhaha kana abu yacfur alakbaro waa kii imaka ninkaa weyn weeye ama abu yacfur akbar kii loo yaqaanay xagga kilaahumaa can musliminna ee xa baa meeshii taalay oo intuu dariiq wax oogaa waday buu haddana mid labaad ku laabmay marka halka meesha jirtaana waa abu yacfur baa ka hore u dambeeyey sanadka ama dariiqa hore dariiqa labaadna acmash baa u dambeeya labadoodna waa taabici oo weliba abu yacfur baa ka weyn acmash acmash sulaymaan ibnu mehraan iyo abu yacfur buu u jeedaayo kilaahumaa labadoodan waa acmash iyo abu yacfur yay ka wariyeen xadiidka abi muslimin meecan muslimin muslim bay ka wariyeen muslimkuna kollay dee waa imaka magac waxaa aad loogu yaqaanaa kunyo uu leeyo abuduxa ayaa la yidhaahaa waana nin taabiciya muslim ibnu sumayr abuduxa waa kunyadiisii waa ninta u aad uguba shuuroobay magaciisna waaba kanoo muslim ibnu sumayx hore kitaabka waa dadkan dee culimada ahaaye iyaguba axaadiis kala duwan oo aynu marar kala duwan soo aragnay eh can masruuqin can caaishata marka acmash iyo abu marka geesa laega iyo muslim can masruuq waa saddex taabici haddii ka horaan aan eegna abu yacfur can muslim can masruuq isna waa saddex taabicuun oo sanadka saddex taabico wax kala warinaya ayaa ku sugnaa taasi way inoogu bababad badantahay hataa caawaba waan soo haynayba markii hore waxa weeyaan oo kale tamim bnu salmey acmash can tamim bnu salamata can curwat bnu zubayr iyadna saasun bay ahayd saddex taabici oo midba dee isu dee kala warinayo oo sanadkii ku wada sugan siyaaq keliya can caaishata qaalat waxay tidhi caaisha min kulli la yidhi ay min kulli ajzaa'i leyl weeye habeenka qaybihiisa dhammaantood qad awtara waa witriyey rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay oo habeenka ajzaadiisa iyo qaybihiisa waa bilinkiisa hore dhexdiisa akhirkiisa intaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh witrigiisa waa tukaday oo witri wuu tukaday faintahaa wuxuu gaadhay ama kuba intuooday witru witrigiisi ila saxari abi daa-uud bay ahayd waa waktigii uu dhintay iyo ujeeddadu markii dambe witrigiisu waktigii u badnaa ee uu tukanayay waxayd waktigaa suxuurta oo habeenkii gelinkiisa dambe intuu kaco shafcigii ka horreeyey salaatuleilkiisii ama tahajudkii uu tukado witriga waktigaa suxuurta ee waaguba ama waaguba berigiisu uu dhow yahay waktigaas buu ku dhammaaday ama ku intuooduu gaadho markii dambe halkaas baa witrigiisa aakhirkii ama wixii u badnaa uu ahaayo waktiguu witriyayay وxadثna abubkr بن abي شhaybة وزهير بن xرب qال xadثna وkiع عan سfyاn عan أbي xaصيn عan yaحyى بن وaصاb عan masروq عan caaشhaةa qاaلت waa xadiidkii horuna lakiin waa dariiq kalu haddana leeyahay سfyaankuna waa سfyاn iبn سacيid الthawri weeye abi xaصinna xad wey abi xusein hore inu kitaabka kunao kale kunyadoodu tahay baynu kusoo aragnay laakiin ninkan xada fadxisan san horeba usoo aragnay bal bukhaari iyo muslim ee waa ninkan baa abi xasin la yidhaha ama xasin kuba jira weeyaan oo kuwa kale waa xusein magaca badan ee abi xasin waa yar yahay waaba ninkan oo waxa weeyaan cuثmaan laba idhaha magaciisa waftax abaa xasinin ay cuhmaana waa isaga markaynu noqoto kuwa kale dee lamidkaa xusein bay noqonayaan yaxya ibn wasaabna waa taabic abi xasinna waa taabicun masruqna waa taabic can caaishata qaalat anaha qaalat waxay tidhi min kuli layli qad awtara rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam min awali layli wa awsadihi wa aakhirih waaba tafsiil bacda ijmaal ama waaba de waxa weeyaan imaka bedelu mufasalin an min mujmal weeyaan oo imaka min awali leyli min kuli leyli bay bedel kaba tahay markii hore duubto habeenka dhammaantii bay tidhi imikana way inoo sii tafsiilisay oo habeenka bilowgiisa bilowguna maaha marka uu cadceedu dhacdo uune de waa maqrib iyo cisho cishaayi dabadi waktigaas bay ahayd oo iyadoo dee waktigii cishaayi dabadiye witrigu gelayay waa tukaday rasuulkii ilaahay ama intii habeenka gelinkiisii horeba cishaaygabaha ka dambeysiiye waa awsadii dhexdiisana witrigiisa waa tukaday waa aakhiri aakhirkiisana witriga uu tukaday habeenka aakhirkii fantaa witrigu markii dambe se wuxuu gaadhay ku intooday witrigiisa ila saxari waktigaa suxuurtoo taas ba ay ahayd ama waktigan dambe uu wafaadayba ama isagoo taasa u witriya ayaaba wafaadkii uba yimi oo adugu markii dambe witrigiisu taasu ku dambeeyey xadaثanii caliي بn xujri waa xadiid keliya un qaala xadaثana xasan qadi kirmana can saciid bni masruqi can abi الضuxa can masruqi can caaishata xadiid inoo soo waa kii hore imakaan hayne un ruwaadii un baa dee iyo asaniid iyo mutaabacaad duruqdii hore inoo raacayso sheekhu dee si aynu soo arkiba jirnay dee uu markaa uu raacinayaa dariiqii hore sheekhyadiisuna waa kuwana way isbedelayaan oo kale abubakr bn abi shaybiya zahir ibnu xarb markii ka horreysay yaxya bnu yaxya imikana waa caliy bnu xujr xasankana waa xasan ibnu ibrahim baa la idhaha waa atbaacu taabiciintii buu ka mid yaho bilaad kirmaan la odhanayay barhkood kaafka way fadxiyaanbe labada wejba way soo naqliyaane ayuu qaadi ka ahaayo aduu kolley dhinaca xagga inmalaa dee khuraasaan iyo hindiya dhinacaas buu udhexeeyeyba ama dhinacaas buu ahaa un aduu kolley taa kirmaan can saciid ibnu masruqin saciid ibnu masruuq waa nin atbaacu taabiciintii kaba mida laakiin sikaaru taabiciintii la mucaasarooday waxa weeye imaamkii weynaa jaliilka ahaa aabihii sufyaan ibnu saciid sufyaan thawri aabihii weeye oo inankiisuna waa ka wariyaa sida xasankan iyo aygooba wariyaan waa imaamkaa sufyaan thawri waalidkii waayo sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq baa la yidhaahaa waana aabihii waana in kolley sikaaru taabiciin waa la mucaasarooday wakti aane laakiin cid saxaaba u arkay maba jirto ama min asaadisa saciid ibnu masruuq ayuu ka warinaya can abi duxa waa tan marka dhaweyd aan sheegayay waa muslim buu ina soo yidhi markii hore kilaahumaa can muslimin mslim بن subayr waa kunyadiisii imakan markaa mslim marka horeba soo ragnay wa an abi duحra mslim بn subayr can masruqi can caaishaةa qaalat kula layla habeenka dhammaantii qad awtara rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay waa witriyey faاntahaa witrhu ilى aakhiri leyl witrigiisu markii dambe wuxuu noqda ku dambeeyey uu gaadhay habeenka aakhirkiio macnaa kana aakhiru amrihi alitaara fi saxar arrinkii rasuulka wixii u dambeeyey wuxuu ahaa waktigaa suxuurta ee habeenka aakhirkiisa ah inuu witriyo oo markaa xadiisku si inoo faa'iideynaya ee inoogu sugani horta witrigu habeenka dhammaantii waa dee kol haddii waktigiisu galo shay jaa-isa weeye oo witrigu maaha dee ruuxu m markuu hurdo kasoo tooso ka uu witriyo ama aakhira leil ee markaa uu cishaayi tukaday hadduu witrigiisii raaciyo witrigii waa tukaday haddii uu ka dambaysiiyana dee waa tukaday horta habeenkii oo dhan gees kalena waktigiisu tuu gelaya oo markaa cishaayi la tukado ayuu gelayaa ilaa waagu uu ka baryayo kolley waa intaas weeyaan oo dee way inoo soco socota haddaad subaxa ka cabsato ragcad witriyo tuko subaxa kala degdega witriga axaadiidka saasaa inoo soo socota way jiraan bacd alculamaa malaa wakti daruuro ugaba dhigayo haddii aanu makansan ruuxu ama uu kaba seexday witrigiisii oo la aadaamo oo kale intaanu subaxa gelin inuu witrigiisii iska dhamaysto oo kale waa wakti daruuray kaba dhigeen bal taas oo kale barhkood dee markaa intaa kaba dambaysiiya malaa nooca qado iyagoo kaba dhigayna way jiraane bal waktigiisu waa cishaayiga markuu galo ee la tukado salaadii cishaayi wixii ka dambeeyey ilaa akhira leyl ilaa dee habeenku ka dhammaanayo intaas bay tahay laakiin waktiga u mudani dee ruuxa isagu isku kalsoon ee kacaya waa aakhira leyl haddii laakiin uu ka baqanayo dee dadkeenan soo jeeda ama ruuxa u laho inuu baraar soo tooso isagu aan marka ku kalsoonayn waa ti aynu xadiidkii usoo marray abudarda iyo abu hurayre iyo rasuulku u dardaarmay inay witriyaan intaanay seexan laakiin sida mudan hadduu ruuxu isku kalsooya ama cidi kicinaysa ama isagu kacaya ama wax dee toosinaya uu la yimaado ee habeenka akhirkiisa waana inoo soo socotaa taa waana soo aragnay horena waanusoo waana wax inoo dambeeya baabun may baabu jaamici salaati leyli wey waa habeenka salaadiisa wixii jamcinaya ama waa baab dee salaadii habeennimiya umuuro kuma tacalluqsan inoo soo koobaya marka horeba waan kuba soo jirno witrigu salaadii habeennimuu kaga mid yahay iyo waman naama canhu aw marida ruuxa ka seexda witrigiisii ama salaadii de waa qiyaamkii habeennimo ama xanuunsada bal waxa uu yeelayo oo kale oo wuxuu laba imanaya haddii habeenkii dhaafo salaadii uu tukan jiray waagii uu ka beriyo hurdaaba la tagtay uu xanuunsaday bal waxyaalaha kale u jidaysan ee fadligii oo kale uu ku helayo taas buu baabkeedi yahay xadaثna mحamed بن المصنى الcanaزي qال xadaثna mحamed بن أbي عadiyi عan سacيidi عan qataadata سacيidkan qataade ka warinayaana kolley kitaabkana uu kusoo noqnoqdaa qataada ninkan uu sheeka yahay waa سacيid iبn abi caruba ninkii la odhanayay weeye can qataadata can zuraarata zuraarata ibn abi awfa ibn awfa ayuu kaba warinayaa wuxuu yihi markaa zuraara ana sacda bna hishaam ibni caamirin ninkaas sacd ibn hishaam ibn caamir la yidhaha habeen dhaweydna waan soo aragnay waxa ayaa araada doonay waa nin ansaar oo taabiciya xali baan soo haynoon lahayn waddankaa hindiya iyabaaba dee malaa jihaadad iyo taas baaba lagu dilay araada wuxuu doonaya an yaqsuwa inuu duulo fii sabiili اllahi inuu jihaad u baxo macnaa u babaxa weeyaan oo u go-aba weeyo taas jihaadba faqadima oo waa tan oo maaha inuu duuluu kaba soo noqday wuxuu doonayeyba dee ilaa uu kaba lagu dilayo inuu adduunyaba fara ka qaado oo uu markaa uu gooni noqdo markaasun jihaadba u tajarudo faqadima madinata madina ayuu yimi asalkiisuna waa reer madina wana ansaara faaraada wuxuu doonay an yabiica inuu iibiyo caqaaran maguurto lahu isaga u sugnaatay biha madiina caqaar waa waxa aan la naqlin beerta caqaar bay noqon guryihii caqaar bay noqonayaan waxaa maguurtada ah ee wax dee kolba halkii la doono loola ta loola kaca aan ahayn baa caqaar la yidhaah haddaba dee dhul ama uu ku lahaa ama beer uu ku lahayd adigu madiino wuxuu ku lahaa ayuu doonay inuu iibiyo oo fa yajcalahu uu yeelo waa samantiisiiyo wixii halkaa uu kaba helay fi silaaxi hubka iyo walkuraaci fardaha macnaa dee jihaad buu isagu ubaxayaa doonaya jihaadkaasna inuu ka dhex baxa ma rabo xoolihiisiina wuxuu doonay inuu fara ka wada qaado wixii halkaa xoolihiisaas uu ku iibiyo uu markaa seeftii iyo warmihii iyo wixii dee lagu dagaalamayay si loogu jihaado kuwaa uu ku iibiyo kuraacuna waa alkhayl halkan weeye oo dee kuraacu markay meelahan tahay waa fardaha ay noqotaa dee magax kaluu leeyahay ama dee wax kaloo lagu idlaaqana waatan garanaynaba dee low duciitu ilaa kuraacin aw diraacin la ajabtu oo kiraacna wuxuu ahaa waa jiribka inta ka hooseysa waa mijintii oo kale oo de matalan taas diraacna oo dhodhonkiio matal carbeed baa ahaa ucdiya alcabdu kuraacan fadalaba diraacan ujeedada waa way kala mudan yihiinba saas oo kale matalan kuraac baa lasiiyo deet u booday haddana uu dalbay diraac dalbay marka laakiin imaka kuraacaasi waa manaa imaka halkan kuraac waa alkhayl wey oo ujeeda waa jihaadkii inuu fardiyo waxaa geliyo uu dee iyagana markaas dadka gusaada ah uu dee iyagii siiyo isaguna uu jihaadkaas uu dee markaa kuba jiro oo wayujaahida uu la jihaado arruma nimankaa reer rum ee waktiyadaa dee sham iyo waaba laga saaray iyo waxa weeyaan kolley waktigiisii masarna bay hayne se dee dagaalku waa jiray oo dee kolleyn qubrus iyo dhulkaasba iyagaa degana bal in waxa weeyaan inta dhulka nimka markan dambe turkigu degay asiya suqra dee waktigaas iyagaaba deganaayo dhulkaas oo dhami sham iyo dee iskandariya dhulkani waa faqri bay wada ahayn iyo meel had iyo goor dagaal loo diyaariyaho xuduudo dee markaasna dee kol amaha lagu duula amaha soo duuleen haddaba ninkaa reer rumna uu la jihaado xataa yamuuta saasuu doonay macnaha inuu xoolihiisii o dhan ba iyo adduunyo ka tajarudo jihaadna uu goo falama qadima madinati madiina markuu yimi ayuu laqiya la kulmay unaasan dad min ahli madinati waa dad reer madiine ah ayuu laba kulmay oo de ama taabiciintii haba noqdeen ama saxaabadii way sii joogeene saxaabadiibe dad reer madiinuu la kulmay arrinkiina waa u sheegay fanahawhu can dalik arrinkaa uu damcay weliba haweenaydina uu furay markuu doonaytaa inuu ku dhaqaaqo intaanu hawlahaba ku dhaqaaqin ayuu haweenaydiina dalaaqay waa ina kitaabka inoogu sugan tahay iyadina waa furayba adduunye wuxuu doonaya inuu faraha kaba qaado fanahawhu can dalika arrinkaasay u diideen ay ka nahiyeen wa akhbaruuhu waxay ugu warrameen ana rahdan koox sitatan lix ah ayaa araaduu doonay kolley xadiidkii dee markaa durqisadaynta waabay kaba yaraa riwaayadka qaarkood ee mala dee xaalo kaloo dhacdayba wey waa niman jamacoo lix ahaa ayaa araaduu doonay dalika arrinkaa aad doonayso inay cibaado u go-aan adduunyana ay faraha ka qaadaan fii xayaati nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay noloshiisii intii uu nooleeya cahdigii fanahaahum nabiy llahi salى اllahu alayه wasalam markaa rasuulka ilaahay baa iyagii u diido arrinkaa kaba nahiyey taasay ugu warrameen wa qaala waxaanu yidhi oo rasuulka ilaahay ku yidhi waa wixii loo sheegay alaysa lakum miyaanu idinku sugnaanin waa rahdigii buu rasuulku la hadlayay fiya aniga uswatun dayasho miyaana iigukin sugnaanin de waa anigan waxa weeyaan guursanaya dumarkii habeenkii qayb kamida seexanaya qayb soo jeedaya ayaama iska afuraya ayaamana soomaya dee taasna weeye sunahaygu saasuu ku yidhi miyaanay dayasha aniga iigukin sugnaanin dee rahbaaniyadaas iyo tajarubka adduunyo oo dhan faraa lagaba wada qaado kolley adduunyo ruuxu intuu nooliyana adduunyada waa u baahanaya oo hadduu taa faraa kaba qaado haddana dee waa dhici karta inuu adduunyo waa ina kaba maarmayo waa ku dhex jiraayo waa u baahan oo ti uu faraa kaba qaaday buu dad kale la arkaa inuu kaba dalbo ama uguma baahdo haddaba miyaanay aniga iigu kun sugnaanin dayasho ay igu dayataan taas inuu ku yidhi baa loo sheegay falama xadauhum bidalika markay arrinkaa dadk loogu warramay ayuu de waana cilmi isaga kaba maqnaa isagu khayr buu doonayay taa ayuu raajacay imraata horta haweenaydiisii uu markii hore furay ayuu soo ceshaday wa kaana waqad kaana waxaa dallaqahaa mid furay wa ashhada waxaanu markhaati geliyey calaa rajcatiha ama rijcatihaa labadaba waa de halkan waa markaa laguma damdiya ama uu kuba yimaadaa walow malaa rajcadu ta badan ay tahay barhkoodna rajcadaba ay doorteen waa irtijaacii iyo soo ceshigii ayuu markhaati u yeelay oo de waa sii inoo jidaysnaydba faata bna cabbaasna markay taasi dhacdo in cabbaas u yimi fasa'alahu waa weydiiyey can witri rasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay witrigiisii ayuu yihi bal iiga waran rasuulka ilaahay witrigiisii faqaala bnu cabaasin ina cabaas baa wuxuu yihi alaa aduluka ma ku tusaa calaa aclami ahli اlardi dadka dhulka ruuxa u yaqaana waa dadka dadka dhulka joogaba ruuxa ugu aqoon badan biwitri rasuul lahi salى الlahu عalيه waslm maha dee si guud ma leha waa witriga rasuulkeedu weydiinayso dad oo dhan ruuxa ugu xoogaalsana ugu aqoon badan anigu taa ma ku tusaa qaala markaa sacd baa wuxuuhi man waa iyo ruuxaas qaala wuxuu ihi markaa ibnu cabas caaishatu waayo dee witrigii iyo salaadan habeenimo rasuulku guriguu ku tukanayay halkaasna de ehelkiisii un baaba dee taa kaba warhayo ogaanayey ibnu cabaas markuu taa u baahday dee waaba taas oo xadiiskiina waaba inoo iman doona ma horeynu usoo aragnay qayb horta halka baari iyo sidaasaynu kuma soo aragnay ee inuu aqalkii maymuuno habaryartii hayda habeen dee la seexdayba uu joogay habeenkii isagu rasuulkuu sugayo mabuu seexane markii rasuulku kacay buu la kacay oo uu ku xidhayba si u ogaado weeye rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh salaada u habeenkii tukanayo lakin de iyado habeenkaa gurigeeda uu joogaba way og tahay oo dumarka rasuulka waxyaalaha rasuulka ilaahay gurigiisa oo dhexdiisa uu kuma samaynayey dee cid uga aqoon badnaydna mabay jirin bal dee cilmigaasna iyagaaba loogu baahday oo dee iyagaaba allaha ka raali ahde ummahaat lmu'miniin inoo soo naqliya umuuraha aad iyo aadna aan uguma baahnayne lakiin dhacaysan dee qusrigii ku maray rasuulka ilahi siduu umaydhanayo umuurihii kuma tacadubsanaayatan markaasaa wuxuu ku yidhi ibnu cabbaas fatiha iyada u tag fas'alha weydii halkana wuxuu si u le waxaa inoogu sugan bal qidcada ama fiqrada أنه يستحب للعاaلم إذا سئل عن شhيء ويعرف أنa غيره أعلم minه به أن يرشhد سائل إليه فإن الdين نصح cباarada nawowي qolmada kalena waa sa idhaahaan inay suno tahay oo ninkii caalimka ah wax dee u fiican oo ku haboon ama ay tahay haddii shay la weydiiyo uu og yahay ruux kaleo waxaa kasii uga sii aqoon badan ruux kaleo markaa macrifada uu leeyahay ay ka badan tahay ta uu isaga u leeyahay inuu ruuxii saa'ilkaa isaga weydiiye ku hanuuni yidhaah fulaan u tag ama hebel u tagtaa uu yidhaaho waayo waa nasiixo diintu dee waa markaa tanna waa nasiixo ulamiya faina diina nasiixa arrin kalena taasi waxaa kuba suganayo dimnisanaysaa insaaf ruuxa taa odhanaya ee ciddii fadliga ahayd fadligooda u qiraya waa insaafkii iyo ictiraaf bilfadli ahli iyo tawaaduc iyo waa umuuro ayay tilmaamaysaa ruux dee inuu naftiisa magacadoon iyo waxyaalo doona ama markaa raba dee isaga un inuu muuqdo ciddii kale aanay muuqantaasi asal ahaan kamaba dhacayso ee waa ruux mutawaadicoo munsif oo ciddii fadliga lahaydna u garanayo fadligoodii ayuun bay taasi kaba dhacdaa bal markaa tanna ee istixbaabkeedu waa inooguba sugan yahay fatiha fasala matini ii kaalayo marka ujeedadu markaad iyada weydiisay kuu sheegto igu soo noqo faakbirnii waxaad iigu warantaa biraddiha calayka waxay kuugu jawaabtay iyo wixii ay kuu sheegtay ee arrinkan kuma tacalluqsanaa intaad igu soo noqotay ii sheeg bun fandalaqtu ilayha iyadii baan xaggeedii baan u kacay faataytu calaa xakiim bni aflaxa waxaan soo maray oo nin taabiciintiisa uma kaba mid a imaka halkan rijaasha muslim ka mid maaha ninkan unbaa hadal qaaday oo dikrigiisa ayuu ku yimi oo matnigu inoogu sugan yahay ruwaadda ka mid maaha iyo isnaadka ibn maaja buu adigu dee ruwaaddiisa kaba mid yahayba kolley dee sacd ibnu hishaamna dabaqadiisa dabaqadiisa adee laakiin martabadiisa xaggaa ma gaadhsiisna xakiim ibn aflax baan soo maray oo fastalxaqtu waxaan ka dalbay inuu iraaco weeye macnaha inuu isoo haleelo iraaco weeye macnaha istasxabtum weeye ilaahay iyada xaggeedoo kaale iraac caaishaan u tegayaaye ayaan ku idhi ee malaa macrifana isaga si gaaray ulahaydba xakiimkan way ulahayd say noo soo socotaa faqaala wuxuu yihi markaa xakiim ma ana biqariba nin u dhowaanayo ma ihi caaisha anigu uma dhowaanayo maxaanu ugu dhowaanayn liannii anigu nahaytuha waxaan ka nahiyey an taquula inay tidhaaho fi hatayni shiicatayni labadan kooxood ee dee iskaba soo horjeeda ama labadan shiico shay an wax kuba tacalluqsano ama dee taageer ay mid taageertay iyo waxyaalo taa inay umuurahaba kaba hadasho ama ficil dee jaanib ahaan ay kuba taageeraysa ay laba timaado ayaan anigu kaba nahiyayoo fa abat way diiday fiihima waa fi shiicatayni ilaa mudiyan tegid inay arrinkaa kuba socoto un mooye kollay tuu sheegayaana waa cali shiicadiisii iyo qolooyinkii kale asxaab aljamal de waxa weeyaan kollay sifiin iyo iyada kumay jirinba ee asxaab aljamal iyaguna waa iyaduna firqada kale de markiina iyadu kollay ay qeybba kaba mida ay ahayd umuuraha inay dhex gashoy qolooyinkaa mid kamida adigu ama iyadoo u kaalmaynaysa taageeraysa oo kale ay waxyaala tidhaaho ayaan u diido iyadna way iskaba diido arrinkii way gashay qaala wuxuu yihi sacad faaqsabtu waan dhaartay caleyhi korkiisa macnaa isagii buu kaba dalbay isagoo weydiisanaya bal isagoo dee ilaah kuba dhaaranaya inuu raaco faja adigu isagoo dena ibraar lmuqsim waxay kaba mid tahay xaqa muslimku muslimku ku leeyahayba oo waxa weeye ama de waa umuurihii waxa weeye uu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh nafaray ayay ibraar lqasam riwaayaadka qaarkood baa ibraar lmuqsim ay dhacday ruuxan dhaartay in dhaartiisii bal haddii dee aan wax matalan maanic aanu jirin xinsiga iyo inuu dhaartiisaas dee intay kaba buurto kafaare ay laasimto haddii adiga ay kuguba xidhan tahay loogaba ilaaliyo loo baari yeelo ibraalqasamna dee waa adigu inaad bandhaartaadii aada dhowrato ayay noqonaysaaye bal taas buu dee isagoo yeelayo ayuu isagii yeelayoo faja waa yimi fandalaqnaa ilaa caaishata caaisho xaggeed iyo gurigii baanu u kacnay fasta'dadnaa calayha iyadii baanu ka idan dalabnay faadinat lanaa way noo idantay fadakalnaa calayha waanu usoo galay kollay xijaabna waa udhaxeeya faqaalat waxay tidhi codkii bay garatay oo waa xakiimun hamsadu waa dee hamsadii istifaamtii istikbaariga ahayd oo ujeedaduma xakiim ba ninku yimi ama dee codkiisii bay garto ha bay tidhi facarafatu waa ma xakiim baayo facarafatu way garatay codkii bay ku garatay faqaala wuxu nacam ha xakiim baan ahay faqaalat waxay tihi man macaka yaa macaaga cidda kula socotaa waa ayo qaala wuxuu yihi xakiim sacd ibnu hishaamin sacd ibnu hishaam baa ila socdo macayga ah qaalat waxay tidhi man hishaamun dee isaga kolle waa ninkaa taabicigoo dambe waxaa la arkaa inaanay garan bal aabihii bay doontay inay ogaato se u garato waalidkii dee oo dadkaa waaweyn hishaamku waa ayo waa kuma hishaamkaas dee markaa ninkan dhalay aabihii qaala wuxuu yihi ibnu caamirin hishaamku waa ina caamir fataraxamat calayhi ay fataraxamat waxay u naxariis dalabtay calayhi calaa caamirin maha hishaam waa caamir markuu yihi waa hishaam ibnu caamir bay caamir garatay waanay ammaantoo dee nin fiican buu ahaabay tidhi ilaahayna waxay uga dalabtay inuu u naxariisto wa qaalat waxaanay tidhi khayran macnaa ammaan fiican bay ammaantay oo khayr bay tidhi waxay noo soo socoto haddii la yidhaha duruqda xadiidka aan kuba arki doonaa inay tidhi nicma almar-u kaana macnaa oo dee waa nin fiican oo wanaagsan ayuu ahaa inay taa tidhi nicma almar-u kaana caamirun waana kanoo muxuu yihi iyadaana hadalkeedaba taasi ay kuba iman doontaaye qaala qataadatu xadiidku inoogu sugan yahay sanadkiisii oo ninka zuraaro oo sacadna ay isku waktina ahaayeen jaarna ay ahaayeen oo xadiidka inooga soo naqliyey ninka kaba sii maqlay weeye qataada wuxu yhi lakin xadiidka matni ahaan iyo caaisho hadalkeed baaba inoogu dambeeya wa kaana wuxuu ahaa damiirkana iska hubsada waayo halka dambe ay noo caddaynaysa hishaam maaha ninkay kaba hadlaysaa isaguba xayaatadii rasuulku u dhashay ru'yuu leeyahay waaba saxaabi baan odhanaynaa hishaamna oo habeenkaa horeba sidaan soo idhi laakiin ninkay ammaanayso waa caamir ninkaasaana muxuu yidhi wa kaana usiiba yowma uxudin dadkii maalintii uxud la dilay ee saxaabadii rasuulka ka mid ahaa ayuu ahaa caamir oo caamir oo ansaara hishaamna dee waa ninka waktigii rasuulka sanadii saddexaad aabihii dhintay waa nin waktigaas jiray weeyaan oo reer madina ano dee waa saxaabi isaguna lakiin ninkan dee ammaanta ay ammaanaysaa waa caamir faqultu waxaan idhi yaa uma almu'miniina sacad baa odhanaya ambi-inii waxaad iiga warantaa can khuluqi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay dabeecadiisii iyo bal khuluqiisii ii sheeg qaalat caaisha waxay tidhi alasta miyaanad ahay nin yahow taqra-u mid aqriya alqur'aan qur-aanka ma taqaanaa weeye qur-aanka miyaanad aqriyin qultu bala waan aqriyaayo de qur-aankii waan aqaanaa buu yidhi oo de ama waaba xafidsanay adigu qur-aankii nin yaqaanaan ahay qaalat waxay tidhi faina khuluqa nabiy illaahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay iyo nebigii ilaahay dabeecadiisu kaana wuxuu aha alqur'aana qur'aanka ayuu ahaa oo khuluqa rasuulku salawaat ullaahi wasalaamu alayh qur-aankuu ahaayo macnuu e waa camalfal qur-aanka uu ku camalfalo xuduudiisa agteed uu joogsado aadaabtiisa ayuu ka aadaab yeelanayey amhaashii iyo qisastii iyo taas baa ku ictibaar qaadanaya adugu bal waxa weeyaan wax kastoo fiican oo qur-aanka inooguba sugan oo laynagu faray ama cid laguba sifeeyey rasuulka ilaahay ka fuliye kuna sifooba buu ahaa waxaan toosayn oo qur-aanka kuga sugan oo ama cid lagu sifeeyey ama laynooga digay oo laynaga nahyeyna rasuulka ilaahay kii ka dheeraada ayuu ahaayo markaa dee qur-aan soconayaabuu ahaayo waa camalfalkaa qur-aanka khuluqiisa qur-aanunbaabu ahaa ayay tidhi qaala wuxuu yihi saacadba odhanayo fahmamtoona quuma witrigii hadda u socday waaba iskaba iloobay hadalkan baa qalbigiisii ku dhacay khaasatan qur'aanka miyaad garanayn iyo qur'aanka khuluqiisinay umay tafsiirin saas iyo saas u ahaa qur'aankii waatan u ixaalayso qur'aan baaba khuluqiisu ahaa markaasaa waxaan ku hamiyey an aquuma inaan kaco oo walaa as'ala axada ruuxna aanan weydiin can shayin cidba aanan wax weydiin xataa amuuta ilaa an dhinto inaan iskaba kaco oo ruuxna aanan wax weydiin ilaa an dhinto bardubi waa saaxib lmufhim ayaa wuxuu yidhaahaa sacad hamigiisan uu ku hamiyey cidba inaanu waxweydiin ilaa uu kaba dhimanaya arabku wuxuaa waa istiqsaara lifahmi markay tidhi qur'aanka miyaanad aqriyin ee uu yihi waan aqriyay tiri rasuulka ilaahay khuluqiisu qur'aan buu ahaa ayaa wuxuu yaraystay fahamkiisii buu yaraystay kol haddaanu umuuraha qur'aankii aanu kaba fahmin oo arrinka ay u tilmaantay qur'aankii u ixaalaystay dee kol haddaanu hore ugaba fahmin waxyaalaha caynkaas oonu sidaa qur'aankii uga fahmin waa fahmigiisii horta uu yaraystay iyo dhinac kasta dhinac kale baan ujeedaa inhaadan lihimmati lbaxthi can macaani lqur'an waana tan waa isagoo dee isagii niyeeyey naftiisii inuu ku dadaalo baxsiyo qur'aanka macaanidiisa oo uu markaa qur'aanka macaanidiisan uu fiirfiirsanayo fahmayu la soo baxayo dhuuxayo uu kagaba kaaftoomo cidba inuu wax weydiiyo kol hadday tiri qur'aankii miyaad aqrinaya qur'aanka khulqiisa waa inuu bal markaa qur'aankii dib ugu laabno fahmo ku dadaalo macaanidiisii baxsiyo uu markaa kagaba maarmo inuu cid wax weydiiyo taasu markaa fahmayo waa wixii kusoo dhacay markii hore laakiin dee arrinkaas kumuu dhaqaaqine uma bada lii waxaa ii muuqday inaan wax weydiiyo faqultu waxaan idhi ambi'inii can qiyaami rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay salaadiisii habeennimo bal iigaba waran iyo qiyaamkiisii faqaalat waxay tidhi alasta taqra'u yaa ayuha lmuzamilu nin aqriyo garanayo yaqaana yaa ayuha lmuzamilu miyaanad ahayn qultu waxaan ihi bala may suuraddaa waan aqriyaa ama xifdisanahay oo waan garanayaa qaalat waxay tidhi faina allaha ilaahay caza wajala iftarada waa farad yeelay qiyaamo layidhi habeenka qiyaamkiisa fii awali haadihi suurati suuraddan bilowgeeda ayaa ilaahay qur'aan in habeenkii salaad loo kaco kuba farad yeelay waana maka intii la joogayo yaa ayuha lmuzamilu qum ilayla ilaa qaliilan de waana amar marka waxay leedahay waaba farad bay ahayd oo dee markaa rasuulka ilaahayna farad bay ku ahayd dadkii waxa weeyaan kalena saxaabada ahay ee rumeeyeyna farad bay kuba ahayd oo ilaahay waa farad yeelay habeenka qiyaamkiisa suuradda bilowgeeda fii awali hadihi suura faqaama nabiy llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa salaad buu u kacay isagoo dee waa habeenka berhkii ama in ka ziyaartada ama in wax yar kaba yar waa adigu kollay wakti dheer un in badan ayuu dee isagoo salaadii tukanaya nabiy llaahi salى الlahu alay slam wa asxaabu xawlan waa sanad bay qiyaamkaa ku jireenoo wa amsaka allahu ilaahay waa haystay waa dibdhigay khaatimataa suuradda qeybteeda aayadda uguba dambaysa ee akhirkeeda ah itnay cashara shahran fi الsamaai labiyo toban bilood baanu soo dejinuu samada ku reebay halkaa uu kuba dibdhigay waxay caaisha leedahay suuraddan yaa ayuha lmuzamil bilowgeedan ay soo degtay ilaa iyo aayaddan ugu dambaysa ina rabaka yaclamu anaka taqumu adna min sulisay laylya takfiifku uu kuba yimi faqra maa tayasara minhu ilaahayna sheegay umuuraha taysirkan iyo fudaydintan keento mid xanuunsanaya inuu kamid yahayo mid jihaadaya inuu kamid yahayo mid adduunyaba iyo dee shaqaha usocdiyo tijaaree laakiin safar ku jiro dee dhulka safrayo kolley inuu sad uu laba yimaadaa waaba safar waa hadda adduunyo doonba weeye laakiin isaga naftiisi waa takfiifkii ay isaguna waa asbaabihii laynooga fudaydiyey inay taasi jirto markaa ay tahay in wixii kolba u dhib yaraada ay ku tukadaan salaadii aqriyaana marka labadaas bay leedahay sanad baa udhaxayso markii hore intay intaas soo degtay bay sanad dhan dee tacabkaa badanna ay kalaba kulmayeen habeenkaa kala barhkii ama inka ziyaadsanna ay taagnaayeen ama kolkol dee labadiisa tulus saddex meelood marka loo qaybiya laba meelood habaabay salaad u kacayeen laba tanna soomay degin wamsaka xata anzala allahu ilaa ilaahay soo dejiyey fii aakhiri hadihi suurati suuradda aakhirkeeda atakfiifa fudaydin ilaahay uu soo dejiyeyoo fasaara markaasaa wuxuu noqday qiyaamu leyli habeenka qiyaamkiisu tadawucan bacda fariidatin tadawuc iyo sunuu noqday farad dabadeed adigu bal markaa xadiidkan deesay caaisha imaka halkan nooguba sugan markii hore farad buu ahaa qiyaamu leyl waana markaa suuraddan bilowgeedu uu soo degay sanadna taasaa laguba jiray laakiin markii dambe aayadda ugu dambaysa ay soo degtay faradnimadii ay farad ahayd qiyaamuleil waa la nasakay markaa fii xaqi nabiyi sala allahu calayh wasalam wa fii xaqi ummatihi labadaba rasuulka ilaahay markaynu eegno iyo ummadaba dee ummadda inaanay waajib saaran ahayn oo beerkaa dabadeed la nasakay kollay ummaddu ay kuba ijmaacsan tahay culimada qaarkood baa khasaa'istiisa kusoo dara in qiyaamuleil isaga waajib kuba ahaayo cidda la nasakay ay tahay uun ummadda lagaba nasakay isaga aan laga nasakin ee laakiin waxa weeye kollay sida dee raajixa ama asaxa waa rasuulka ilaahayna taasuu lamid ahayo arrinku tadawuc buu ahaaba oo de markii xataa la weydiiye san maxaad isugu gelaysa waa kaa falaa uxibu an akuna cabdan shakuura lahaaba taasi iyada waa mid arrin kalena jirto de xadiidkeeda san imaka kani sariix buu kuba yahay culimada qaarkood baa dee waxaa qowlkoodu yahay bal aad muddo qaadiciyaad iyana way raajax yeelaan in ina rabbaka yaclamu anaka taquumu adnaa min huluthay layli soo degitaankeedu aanu sanad dabadeed dhicin ee muddo muddo ka dambeysay iyo madiine markii la yimi uu dhacay oo malaa dee kollay qowlkay taa ugu tegayaana dee waa kanoo waakharuuna yuqaatiluuna fii sabiilahi jihaadkana waxaa la jideeyey markii madiine un baa la jideeyey ama intii hore maka dee kufu aidiya ku baabataaloo jihaad jidaysani ma jirin waana tan ilaahay leeya waxaa dee meeg idinka idinkaba mida kuwo kaloo iyaguna jihaadaya taasoo iyagana inay habeenkaa salaada intaa leeg iyo qiyaamka ay laba yimaadaan dhib iyo mashaqo ay kuba tahay malaa umuurahaasaa keeno kollay saaxib almufhim oo qurdubi iyo qaadiciyaad iyagoona umuuro ay yidhaahaan waaba taasaaba de ay si waxay raajax yeeleen laakiin de xadiidkan imaka sida inooguba sugan wa aayadana inay waa wax ilaahay kaba waramay unoo de inay waa calima an sayakunu baa meesha taal inay ahaan doonaan marka waxyaalaha iman doona ahaan doona un wax markaa inay ahayn oo iyadna imaka sana dabadeed un arrinkani aanu ahayne lakiin siday leeyihin toban sanadood iyo ama muddo dabadeed aanay dhicine saddex xadiidku taasi inoo faa'ideynaya bal marka xadiidka daahirkiisa aan raacayna fasaara qiyaamu leyl tadawucan bacda faritan qaala qultu waxaan idhi waxaa sacad baa hadalkii wata yaa uma almu'miniina mu'miniinta hooyadeeda ambiini can witri rasuuli llaahi sala allahu alay wasalam bal rasuulka ilaahay witrigiisa iga waran kollay dee qiyaamu leilku buu kaga mid yahay oo qiyaamu leila salaad kastoo cishaayiga dabadii la tukado dee naafili qiyaamu leil horta way soo gelaysaa ee tahajudkana walow dee isagii markaa lafdigan qiya qiyaamu leil iyo tahajud oo kale iyo witrigii iyo waa umuuro mutadaakhilo ah walow dee tahajudka ay yidhaahaan waa wixii inay lafdiga tahajada waa hurdadiibuu kaba tegey macnaha waa wixii loo soo tooso ayaaba magacan tahajud uu ku gaar noqonayaaye laakiin magacan dee qiyaamuleil ama salaada habeennimo salaatuleil haddaan eegno waa magac ka acamsanoo hurdo dabadeed wixii la tukada iyo hurdo horteed wixii la tukadaba kol haddii waktigaa ay tahay habeenkii salaad habeennimun bay noqonaysaa ee waktigu ha kala fadli badnaado kaa gelinka dambe haba fadli badnaado witriguna ee waaba in ruux hadduu ragcad kaba dhigto cishaayiga dabadii oon shafci kaba horeyn waa u noqonayaayo dee xadiid inoo sugan baa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh man axaba an yutira biragcatin falyafcal ninka ragco keliya un inuu witrigiisa kaba dhigto laakiin dee kolley waxa roor shafci inuu kaba horeeyo ama laba ha ka horeeyeen ama afar ha ka horeeyeen ama shani ha ka horeyso ama dee si rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh toban kale si uba badnayd isagoo saddexiyo tobanna waataan xalay soo maray marka witriguna kolley salaadii habeenimuu kaa mid yahay laakiin witri gaara maxaa la odhanaya waa salaadan de ama ragcaddan fardada ah ama rakacaadkan dee aan shafciga ahayn taas baa witrigu noqonaya oo bal dee salaadii ka horreysay o dhan ragcaddaa keliya witri bay kaba dhigaysaa siay nooba dambayseen haddaba bal iiga waran isuu dhacaya waxyaalahaas iyo tiradii buu weydiinaya faqaalat waxay tidhi kuna waxaan ay nuciddu lahu kuwa u diyaariye rasuulka ilaahay siwaakahu cadaygiisa iyo wadahuurahu dahuurkiisa waa cadaygiisa waa habeenkii intaan u kicinba ayaa cadayga dee uu ku cadayanaya meel loo sii dhigi jiray waxa uu ku weysaysanayey waysadiina waa loo sii diyaarin jiray taasaa dahuurna waa dee horeynuu soo maro da-du markaynu fadxino waa waxaan lagu dahaaro qaadinaya waa biyihiiba weeye waxaana dee taa inooguba sugan waa dee nooc cibaadadii iyo u diyaar garowgeedi iyo ihtimaamkii loo iba ihtimaamayay kaga mid tahay intaan waktigii soo gelin cibaadada asbaabtii dee cibaadadii lagulaba imanayo loo diyaar garoobo wahay noogaba suganta waktigeedii ma gaadhin waaba intaanu rasuulka ilaahayba waaba seexanaya markaasay umuuraha usii diyaarin jireen markaasaa fayabcaثhu اllahu ilaahay baa kicinayey ma shaء waktiga uu doono an yabcaثahu inuu kiciyo min aleyl habeen kamida bacdna waktiga uu doono ilaahay iraadeeye inuu tooso ayuu rasuulka ilaahay toosayey markuu tooso laba imanayay fayatasawaku siwaaguna markaa urda laga tooso dee waaba waktiyada ay tahay ama mustaxabka uu yahay buu kaga mid yahay salaadna inuu tukaduu doonaya wayatawado uu weysaysanayey wayusalii wuxuu tukanayey tisca rakacaatin sagaal ragcadood buu tukanayey kolleyna dee maaha inuu salaadihiisi waataa inuu soo maray yusalimu bayna kuli ragcatayn iyadaaba warinaysay eh in kolkolna afar iyo afar iyo saddexna waa tii warisay waa taa aan lahayna xalaytaan umuurahan guud ahaanba horreysiisnayo inay habeen keliya maaha waktiyo kala duwan oo dee markaas ayay ahaydba markaa kolba wixii dee ay kala arkeen ayay saxaabadna ama caaishana ay noo soo naqlisay oo wax idiraab oo axaadiisan kuba sugani ma jirto daba sagaal ragcadood mana aha tii uu dee laazimay oo uu badsaday oo sida fiican waa in laba laba loo tukado dee xalayna waan soo sheegnay caawina axaadiistaaba haddii aynu gaarno inoogaba sugan tahay wayusallii tisca rakacaati laa yejlisu ma fadhiisanayno fiihaa waa rakacaadkaa sagaalkaa ilaa fi haaminati ta sideedaad mooyaane fayadkuru llahi ilaahay buu xusayey wayaxmadu uu ku xamdiyayey wayadcuuhu uu baryayey uma yanaadu waa kacayey walaa yusalimu muusa lama naqsanahayn uma yaquumu fayusali waa istaagayay oo yanhadu dib bay taag fayusali taasicata tii sagaalaad buu tukanayey uma yaqcudu uu fadhiisanaya markuu ragcaddii sagaalade sujuudeedii kasoo toosa dambe faya fayadkuru llaha wayaxmadu wayadcuuh uma yusalimu uu salaamo naqsanayey tasliima salaamo naqsi yusmicunaa uuna maqashiinayo bal markaa maxaa inoogu sugan waa si jaa-iza waliba de waa ruux hadduu ku talagalana haddii kale waxa mudan inuu laba laba kaba dhigto siduu rasuulku yihi salaatuleyli masna masna ee inuu ruuxu rakacaad israaciyo isagoon atixiyaadba u fadhiisan salaad keliya taasi way banaan tahay shan baynu xalay soo aragnay rasuulka ilaahi intuu israaciyey ragcaddii ugu dambeeyey inu atixiyaadka inuu ufadhiistay iyadoo sideed kalena kada sii horreeyan oo laba laba ahaa caawana maxaan haynaa sagaal ragcadood oo toddobadii hore marna ma fadhiisanin markuu sujuudda kasoo toosaba waa kacayay markuu sujuudda kasoo toosaba waa kacayay markuu tii sideedaad sujuuddeedii kasoo toosay kuwa atixiyaad u fadhiistay markaa laakiin atixiyaadkii muu salaamo naqsan markuu atixiyaadkii iyo dikrigii iyo xamdigaa dhamaystay ayuu kacay markaasuu tii sagaalaad tukado atixiyaad damba u fadhiistay markaa waa sagaal ragcadood oo laba atixiyaad lahoo labada ragcadood ee ugu dambeeya salaam keliyana leh mar keliya unbuu salaamo naqsanaya mar kale ma salaamo naqsanayo saasuu tukaday markaa sagaal ragcadood buu tukaday arrin kale ay sheegtayo uma yusallii waa tukanaya ragcatayna laba ragcadood bacdamaa yusalimu inta uu salaamo naqsaday dabadeed walxaal huwa qaacidun isagoo fadhiya maxaa ay caaisha leedahay tanna dee waa umuuro maaha muwaadaba iyo mulaazamo uu rasuulku badsado uu laazimay laakiin waa waxyaala kaba dhacay xalayna waa ti aan sooba aragnay rasuulka ilaahay sala iyo casharkii ka horreeyeyna xadiidkii nooguma dambeeyey inuu dee awqaadda qaarkeed isagoo witrigii dee markii hore witri aba tukaday inuu laba ragcadood uu fadhi ku tukanayey ay jireen maanta waxaan haynaa markaas isagoo sagaal markii hore tukaday sagaalkii waa witri dhan ayuu laba ragcadood walo ay koob iyo toban tahay lakiin arrintii waa shafci salaadiina iyagaa u dambeeya ee waxaan lahayn taasi waa jaa-izun laakiin sii mudnayd ee badnayd ee rasuulkuna ina faray waa in witriga la dambaysiiya laakiin tanina rasuulka ilaahay waa wax kaba dhacay e waa si aan casharkii xalayba kuba soo maray bal taas weeyo markaa isagoo fadhiya ayuu laba ragcadood oo dambe tukanayey xadiisku waa taas sidaasumaan kuba fasirayna saaxibulmufhim ama qordobi baa halkan oo kale laqbadiis ama sida dee uu yar icraabtay ayaa lafdiga muxuu ahaa uma yusalii ragcatayni laba ragcadood buu tukanayey bacdamaa yusalimu walxawa qaacidun bacdamaa yusalimu intuu salaamo naqsaday dabadeed walxaal huwa qaacidun isagoo fadhiyo oo laba ragcadood buu dib u tukanayey intii uu markii hore isagoo fadhiyo salaam naqsaday dabadeed ujeedaduna waa maxay taas wahuwa qaaciduna yusalimu danbu dee ay markaa xaalaha kale ogaba dhiga tan baana caamilkeedii ka horeysaa noqonaysaayo intii uu salaadii hore ka baxay ee uu fadhi ku salaamo naqsaday dabadeed ayuu laba ragcadood dambe tukanayey markaasa wuxuu ka dhigay labadaas oo kale inay sunnihii fajriga ay tahay umrada intii uu salaamo naqsaday isagoo fadhiyo dee kolliga salaamo naqsigu fadhi buu kuba dhacaa waxaad moodaa waa nooc yar takaluf kuba sugan yahay iyadaana odhan doonta waa koob iyo toban ragcadood bay salaadii habeennimo kaba dhigtay labada subaxuna waa ka baxsan yihin bo bal markaa taa kuma soconayno ee waa labadii ragcadood ee horeba usoo marnay awqaadda qaarkeed kaba dhacday fadhi kuba tukaday isagoo witrigii dabadeed taasun bay noqon walow dee imaka halkan witrinimadii koob iyo tobanka ay jirto fatilka markaa taas salaadaasi ixdaa casharata ragcatan koob iyo toban ragcadoodba weey o koob iyo toban ragcadood bay ahayd uu tukanaya rasuulka ilaahay yaa bunaya inankayga yaraayo falama sama nabiy llaahi salى اllahu alayه wasalam markii uu weynaaday rasuulka ilaahay sanbaa ususha intooda badan dhacday sanna ususha qaarkoodna waxaa dhacay asanna kolley luqa ahaan ta mashhuurkii ama macruufkii waa in asanna la yidhaaho ee sanna oo kale dee kolley ee se imaka waa macno keliya uno waa asanna ayaan ku laqbaynaynaaye waana sidaasaan ku laqbeeye ususha intooda badan dhacday ee luqada mashhuurkii waa in asanna la yidhaahe macnaa waa dakala fi sini wey waa markuu weynaaday ee rasuulka ilaahay dee aakhira cumrigii u weynaaday wa akhadahu lexmu oo laxmina ama hilibkiina uu qabtay oo dee hilib intii ka badan baa yar fuulay walow rasuulka ilaahay dee hilib hilib sidaasoo u badan oo waa dakmi iyo waa buurna aan laba odhanayn laakiin dee markan uu weynaadee kolley baa waxa weeyaan baa hilib intii ka yar badan uun ayaa fuulay oo waa tan lafdiga waa ti aan xalayna kolley riwaayadana inay inoo iman doonto aan sii sheegnay oo lafdigii falamaa badana markaan lahayd badunana waaba lagu fasiray ama lagu dabdiyey oo macnaheedu uu noqonayo markuu hilibaystayo e waa markan lafdigana oo dee kaasna macnaha iska saxiixu noqonaya lakin wax badan maahayn sida lafdigaa kuba yimi axaadiistii siirada ee rasuulka ilaahay siiradiisii badinun mutamaasik haddaba markii taas oo kale ayuu awtara bisabcin oo sagaalkiiba haddana o dee waa ruuxu markuu si yar weynaadaba waxyaalo markii hore karaya kolley waa ku yar cuslaanayaan hadduu karana ayuu toddoba ayuu ku witriyey sanaca wuxuu sameeyey fi ragcateyn labadii ragcadoodna mila saniici awali saniiciisii hore wax laba midoo iyagoo laba ragcadood buu haddana fadhi kuba tukaday fatilka tiscun taasna sagaal bayd yaa bunayo ujeedadu maxaa kale oo rasuulka ilaahay kaba dhacay toddoba ragcadood toddobada ragcadood siay ugabanarkaasna waa tii oo kale oo intii hore o dhan waa israacinaya markuu tii lixaad joogo ee uu kasoo toosay buu sujuud u fadhiistay uu kacay oo markaa muu salaamo naqsan haddaba tii toddobaad buu fadhiistay atixiyaad markaasuu salaamo naqsaday iyagoo toddobaa ayuu labada ragcadood ee dambena tukaday marka maxay isku noqonayaan sagaal bay markaa markaana isku noqonayaan bal tanna waa sameeyey taa hore waa sameeyey dee kuwii horeynu soo marrayna rasuulka ilaahi waa sameeyey oo meeshu habeen keliya may ahayne dee waa inay muddadaa dheerey laba joogtay ogeydba rasuulka ilaahay sayaalihii u tukanayey ayuunbay inoo soo wada naqlisay oo inoo soo dabdisay radia allahu tacaala canha waardaha وkاna نabiy الlahi slى الlaهu عalيه waslم rasuulka ilahi wuxuu idaa sala markuu tukado salaatan salaad oo salaad hadduu tukado axaba wuxuu jeclaa in yudaawima عalayha inuu daa'imo oonu fara ka qaadina uu daa'imo ayuu jeclaa de waana taas in camalkiisu daa'im baabu ahaa kaas baanu jeclaa ee waxaa keenayeyna sawaabkiiba had iyo goor soconayo ruuxii kama go-ayo wakaana wuxuu ahaa tan baaba kaba mida camal marka uu la yimaado ama uu tukado inuu daa'imuu jeclaa xataa hadday dhaafto markaa waa ka waxyaalo dee uu laba imanayay istidraag ahaan uu laba imanayey baa jirte wakaana waxaa idaa galabahu nawmun hurda hadday ka qaalib noqoto aw wajacun xanuun uu ka qaalib noqdo can qiyaami leyl qiyaamkii habeenimo habeenkaasuu kici waayey xanuun baa uga qaalib noqday ama hurdiya waxyaalahaas salla min annahaari maalintii wuxuu tukanayay sinta iyo casharata ragcatan labiyo toban ragcadood oo qado may ahayn oo dee kuwii hore koob iyo toban hadday ahayn kuwani waa labiyo toban laakiin dee fadligii mid lamida ayuu kuba helayay oo waa nooc istidraaka weeye kol haddii habeenkii wixii uu laba imanaya ay dhaafeen tan oo kale halkii bay uga gelaysaa wey walaa aclamu ma ogin nabiy llahi salى اllahu alيه wasalam caaisha le rasuulkii ilaahay oo qara inuu aqriya alqur'aana kullahu dhammaantii fii laylatin oo macnaa ma garanayo manaanan arag kamana war hayay leedahay rasuulka ilaahay habeen intuu soo wada jeeday qur'aankii markaa inuu habeen ku dhameeyey bal dee saddex habeen wax ka yar ruuxa ku dhameeya ma fahmin buu yihi qur'aankii oo xadiis baa taa kuwa yimi oo nooc nahyi weeyaanoo ruux saddex habeen wax ka yar dhamaynteedu walow dee salafkii hiyo aimadeeni kuwa intaa in ka yar kuwa dhamaynaya ay jireen bal haddaba rasuulka ilahi inuu qur'aanka habeen wada aqriyay taa anigu ma ogi walaa salla mana ogi inuu tukaday laylatan habeen ila subxi ilaa subxi laga gaadhayo oo iyada taasna habeenkii in badan oo kamida waa salaad buu u taagnaanayey laakiin qeybna waa seexanayay waana tii uu saxaabadii doonayey barhkood ay yidhaaheen ama midkood uu yidhi anigu habeen oo dhan baaba soo jeedaya maba seexanayo uu taa ku yidhi waan seexdaa waanan tukadaa sunihiisna kaaba weeye walaa saama mana ogi inuu soomay shahran bil kamilan dhan hayra ramadaan bil kasta waxbaa ka soomaye laakiin bil uu rab dhameeyey uu soom ku dhameeyey on ramadaan ahayn taasna ma ogi bu ihi kolka dee shacbaan baa dhici karaysay inuu inteeda badan soomo qaala sacd ibnu hishaam baa le fandalaqtu markay dee cilmigaa badan u sheegtay ayaa fandalaqtu ila bni cabaasin ina cabaas baan xaggiisii u kacay faxadatu bixadiidiha xadiiskiina waa kiidhi igu soo noqo xadiidkaa iyo waxay kugu jawaabto ii sheege faqaala wuxuu ihi sadaqat run bay sheegtay low kuntu haddaan aqrabuha mid u dhowaanaya aw adkul waa shakun calayha mid u gelaya haddaan ahay laataytuha waan u tegi lahaa waan u iman lahaa xataa tushaafihani bi ilaa dee aniga afkeeda aan kaba qaado waxaan mubaashara ahaan iigu sheegto qaala sacad baa yihi qultu waxaan idhi low calimtu haddaan ka warhayo od ogahay annaka laa tadkulu calayha inaanad uga gelahayn ma xadatuka xadiidaha xadiidkeeda kuma sheego haddaan taa ogay marka hore xadiidkeedaba kuumaan sheegan waa nooc citaab weeyaan oo de kol haddaan uga tegahayn oonad u gelayn oo arrintaada ay halkaa tahay xadiidkeediiba kugumaan sheegeen oo kaagamaan warrameen oo de kalley wala waktigii dambe iyo wuu iman jiray oo xataa maalintay wafaadaysayba uuba yimi waktiyadaa hore kolley malaa arrintan ninkaa horeba lahaa labadan shiico ama labadaa kooxood inay dee midu ay ama taageerto ama arrintooda kaba hadasheen u diido oo tii way iska diidayba waa umuurahaasaa malaa waktiyadaasaa dhici karta inay waxyaala keeneen iyo in yar de inuu ziyaaradeedii kaba joogsada iyo taas oo kale waxa weeyaan in wax kala mahayn bal markaasuu leeyahy isaguna waa noo citaabeedo haddaan sila aan ogahay inaan uga tegahaynba oo taas dee xadiidkeeda kuumaan sheegeen وxdثnا محمد بن مسن قال xdثnا معاaذ بن هiشام قال xdثnي أbي عن qتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هiشhام أنه طلق امرأته haweenadiisii buu furay ثuma انطلقa ilى المdينةi مdينة ayuu ukacay ليبيca cقاarh si uma guurtadiisii uu ibiyo fذakra نaحوه xadيثkii hore mid lamiduu sheegay وxdثnا aبوبكر بن أbي شhيبة قال xdثnا محمد بن بشhر قال xdثnا سعيد بن أbي cروبة قال xdثnا qتاadة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هiشhام أنه قال انطلقت إلى عبدالله بن bاs baan tgey fsأlt عن الwitr وsاq الxadيiث بqصath xadيثkii buu kaxeeyey oo qصadiisii ay la socotay iyada waa umuuraha iyo inu caaisha u tilmaamayo وqaala فيhi waxaanuu ku yihi qaalat waxay tihi caaisha waa markii dambe u yimaadeen man hishaam hishaam ku ninkan dee dhaleed leeday waa ina hishaam waa kuma qultu waxaan ihi iبnu caamirin waa ina caamir qaalat waxay tihi nicma lmru kana caamir waa shaksi ka u fiican ama shaksi aada u fiican oo wanaagsan buu ahaa caamir usiiba yowma uxudi maalintii uxud baa la dilay waxadثna isxaaq ibnu ibrahim o moxamed ibn raafici kilaahuma can cabdiلrazaqi qaala akhbarana macmar can qataadata can zuraarata ibni awfa ana sacda bna hishaami kaana wuxuu aha jaaran lahu macnaha fawaaidii baa inoogu soo yar noqnoqonaysa duruqdii aan halkaa hore ku bisanayno laakiin matn waa kii hore unooma tidhan oo inoo soo noqonaya ama bal dee dhowdhowga ma jire matigi u inoo soo dhameeyeen haddaba zurara sacd ibnu hishaam iyo zurara jaar bay ahaayeen kana jaaran lahu faakbarahu sacd baa u warramay zuraro wuxuu ugu warramay annahu dallaqa imra'atahu haweenadiisii inuu furay oo dee zurara xadiidka inoo soo noqonaya waana taaso waana nin caabid ahaayo isaguna reer kufa ahaa zuraarahan horeynu kitaabka uguba soo maray bal dee waxaaba kutubta inooguba sugan oo dee inooguba sugan kolley horena waan usoo sheegnay baan filaya isagoo salaad subax tukanaya la arka dadku tukinaya dadku tukinayaba hayuu akriyaya ayuha lmudahir markuu gaadhay faidaa nuqira fi naaquuri ayuu dhacay oo naftiba ay kaba baxday halkaa markuu gaadho la arko de arrinkan iyo waa dhadhansigiisii iyo dee waa umuurahaasi inay qalbigiisiiba dilaaciyaan adugu halkiiba kuba dhintay isagoo maydaa la qaaday marka zurada ayaa an kana jar faakbara anahu dallaqa imra'atahu wاqtasa alxadiida xadiidkiibuu raad guray dabagali wey waa xadiidka soo maray bimacnaa xadiidi saciidin saciid ibn abi caruba xadiidkii uu qataado kaba wariyey oo isagoo lamida inay kan maanta qataada macmar baa ka warinaye markii horena saciid waan soo aragnay wa fiihi waxaa ku sugnaa qaalat man hishaam qaala bnu caamirin ninka odhanayaana waa xakiim qaalat nicma lmar'u kaana usiiba maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam yowma uxudin maalinta uxud isagoo rasuulka ilahi maciise ayaa la dilay wa fiihi waxaa ku sugnaa faqaala xakiimu bnu aflaxa markii horena sacad baa yidhi aynoogu sugneed malaa labadooduba de waa wada yidhaaheenune ama inii low calimtu anaka laa tadkulu calayha ma ambatuka bixadiisiha kollay dee ninka xadiidkana u waramayna sacd bu asaan marka hore soo aragnay xadiidkeedaba kuma sheegeen xadaثna سacيid بن maنصuuri وqtaybaة بن سacيidi جamيعا عan abi cawaanata qaala سacيid xadaثna abu cawaanata عan qataadaةa عan zuraaraةa بn أwفى عan sacd بn هisham عan caiشhaةa أna rasuul الlahi صlى الlaهu عalيه وasلم kaana wuxuu idaa faatatu salaatu salaadi hadday taa dhaafto mina leyli habeenkii waa salaaddii uu habeenkii tukanayay min wajacin xanuun daraadii min ajri wajacin aw gayrihi ama kayrkii oo waa hurdo ka qaalib noqoto iyo umuuro hadda adigu xunba ay ku dhaafo sallaa waa tukanayay min annahaari maalintii sintay casharata ragcatan labiyo toban ragcadood buu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi maalintii tukanayay waxaanay dee daliil u tahay tan inay de mustaxab tahay ruuxu wixii uu lahaa raatibe uu lahaa sida salaad oo kale qur'aan u aqriyo ama jis qur'aan oo dee raatibo uu ahaa maalintii oo kale wuxun kuba dhaafay ama maalintii kasta aqri jiray aduu wixii awraada ama raatibe uu lahaa inuu ruuxu ilaaliyo haddii xataa ay dhaafto bal istidraag iyo dabaqabati uu kulaba yimaado ama dee waxa weeya walow dimadiisa aanu waxani laazim ku ahayn oo wax waajib oon idhaahno qadihiisa saaraan aan ahayn haddana dee istixbaab ahaan iyo ilaalin daraaddeed iyo si aan u tacawudin markay wixii dhaafaan ba inuu faraha kaba qaado hadhow tasaahulkaasi ugaba yimaado bal inuu qadeeyaba dee arrin kalena way jirtaayo waa fadli inoo soo socdo oo ah waxa inuu noqonayo ruux habeenkii waktigiisii uu lahaa la yimi oo kale ayuu noqonayaaba sida dee xadiiska duruqdiisa inoogaba imanayseen oo ama xadiid kale de xadiidka cumar kuba iman baan ujeeda وxadaثna عaliي بن khshrm qال أخbarana عيسى وهو بن يuنس عن شعبة عن qtاdة عن زuرارة عن سعد بن هiشام الأنصاري weli xadيiثki waa duرqdiisii inay intana kana إida faatته الصلاaة waa intii markii hore waa ti inoogu sugnayd وkana إida غلبه نوم أو وجع عan قyام الليل صلى من النهاaر تinتي caشhaرaةa رagcة intaasa inoogu jirtay xadيiثka dheere marka waa xadيiثkii dheera on qeyntiisii ama intii ayun bay ahayd oo lafdigan dee imaka lainoogu wariyey qaalat kana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi waxaa idaa camila camalan camala marka uu sameeyo asbatahu waa sugi jiro waa ilaalin jiray oo wuu daa'imi jiray oo waata axaba an yudaawima calayha wa kana idaa naama min aleyli hadduu habeenkii seexdo oo hurdadaasi ay la tagtay weligood waktigii uu kici jiray aanu kicin aw marido ama uu xanuunsado salla min annahaari sintay casharata ragcatan labiyo toban ragcadoodba oo halkii u gelaysa qaba maaha e inay witri ahaana imaka maaho waa kan oo labiyo toban buu buuxiyey waa koob iyo tobanna dee toban salaadiisaa uba badnayd kaas buu rasuulka ilaahay tukan jiray maalintii qaalat waxay tidhi caaisha wamaa ra-aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam maan arag rasuulka ilaahay oo qaama kacay laylatan xata sabaaxi ilaa waa beri wamaa saama muu soomin shahra bil mutataabican israacsan oo ilaa ramadaana ramadaan mooye bilaha kale waxbuu kaba soomi jiray de waxna uu kaba afuri jiray xadaثna haruun بnu macruufi qaala xadaثna cabdullahi bn wahbi xa وxadaثnي abu الطاhiri وxrmlة qal أخbarana بن wهb عan yuنس بن يزيd عan بن شhهاب عan سعيd بن يزيد وعbayd للh بن cabd للahi أخbarah عan cabdالرحمن بn cabd الqاriي qal anhu qal sanadkan in yarun ku yar joogsanaynaa tarjama ahaan maayo bal ladiifo inooguma sugan oo laarka hore inaynaan intaa aynaan usoo marin nooc saasa iyada xagga marka la eego dee raggani waa rag aan soo marnaye xag ibnu shahaab cidda ka dambaysun baan doonaya waxaa ibnu shahaab sheekh u ah uu xadiidka ka warinaya saa ibnu yaziid waa saxaabigii ibnu akhtinamir oo rasuulka ilaahayba maalintii xajatulwadaac laakiin toddoba jir buu ahaa waana la waday oo dee ehelkiisii uu laba socday hooyadii ama aabihii ayaa abuu xajka waa joogaya waa ninkaas saxaabi yar weeyaan oo ibnu akhtinamir saa ibnu yaziid lakiin yaa la socda xadiidkoo la warinaya cubaydullahi bn cabdillahi isagu waa cubaydullahi bn cabdillahi bn cutbat bn mascuudo waa fuqahadii madiineye taabiciintii ayuu ama toddobada ahayd buu kaba mid yahay marka labadooda imika way siman yihiin xadiidka ayay ka wariyeen oo labadooduba ibnu shaab ay igu soo wariyeen can cabdiraxmaan ibni cabdin alqaariyi ninka cabdiraxmaan ibni cabdi la yidhaaho ee alqaari qaarina maaha alqaari oo ninkii qaari qur'aanka yaqaane horesan usoo aragnayba waa alqaariyu ama alqaariyi weeyaan oo waa reer qaaro la odhanayay ayay nisbadu tahay ee ma aha xaggii nisbadii alqaari ma hamse mahe waaya waa reerkaa qaaro oo lagu yaqaanay jawdat rami qad ansafa alqaarata man ramaha kaas baa loo nisbeeyey ninkani waa nin taabiciya eeg صaxaabi baan aragnay oo xadiidka warinaya yuu ka wariyey taabiciguu ka wariyey oo imaka صaxaabigii baa warinaya sanadka waxaa ka dambeeya nin taabiciya taabicigina iyuu xadiidkii ka warinaya qaala samictu cumara bn اkhaaabi cumara bn الkhadaabi cumar bn الkhadaab markaa ladiifada inoogu suganay waxa weeyaan waa صaxaabi xadiid warinayo taabici ka warinaya taabicigiina صaxaabi kaleu kasii warinaya taasba weeye maha halkanuna dee axaadiis kooban oo aan badnayn ayay taasi dhacday way jiraan oo axaadiis marka leega akhbaarta ama qisas israaliya ha noqda ama akhbaar kale saxaabo kala duwan oo taabiciin wax ka wariya way jiraan laakiin xadiid marfuuca oo taabicigu saxaabi kaba sii warinayo kollay waxoogaa baa jira labaataneeye xadiid baa jiro keenan imakaan haynaa kaba mid yahay xaafid alciraaqina kitaabkiisa taqid walyadaax ee uu muqadimada ibnu salax kollay dee sharaxa uba ah ama nukadka uba ah waa uu kusoo arooriya ama majmuuco ayaa kaba mid ah haddaanu dhamaynba bal xaafid ibnu xajarna risaale matbuucuu leeyahay oo waxaa saxaabadu ay taabiciin kaba wariyeen ee bal waa ladiifada inooguba sugan waxaana aniga halkan sharaxa iguba sugan inuu yihi yadkulu fi riwaayat اlkibaari can الصigaar riwaayat akaabir an an ama riwaayat اlkibaari can الصigaar ama akaabir can اlasaakir waaba dee nooc anwaacda xadiidka kaba mid ay kaba dhigaan oo waa dadkii waaweynaa waxay wariyeen ee dadkii ka yaryara mar yardu kol da- bay noqotaa oo ruux weyne ruux ka da-yar hadduu wax kaba wariyo way noqon kolna rut bay noqotaa oo ruuxii dee kasaqood saxaabi taabici ka warinaya xataa tacabigu da ahaan ha uga weynaado waayo cabdiraxmaan kolley sa muuqata da ahaan waa uga weyn yahay oo waa ninka cumarba baytimaalkiisa uhayay oo waktigii cumar ninka weyn ahaa ninkani kolley nin yarun bu ahaa shaabu waktigii cumar ba ahaa saaib oo de ahaan waa uga weyn yahay laakiin rutba ahaan baye midna waa saxaabi midna waa taabici oo kale taas oo kale riwaayat lakaabir can alasaakir yidhaahaan marka tana way noo gelaysaayo xagga da ahaan haddaanay ku gelin rutba ahaan iyo martaba ahaan bay ku gelaysaa ninkii mudnaa waa saxaabigii ayaa taabici wax kama warinaya waa ladiifadan marka muxuu yihi cumar qaala rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi man naama ruuxa seexda can xizbii xizbigiisii xizbiga halkani waa intii raatibka ahayd ee qur'aanka uu kaba aqriyi jiray ama dee qur'aankun haba aqriyo ama salaada dhexdeeda ee si dadkaa salaatuleilka tukanaya qur'aankana hayay ay yeeli jireen qur'aanka ha kuba aqriye waa juskii ama u go-naaye uu qur'aanka kaba aqriyi jiree raatibka u ahaa ayuu kaba seexday aw can shayin ama shay buu kaba seexday minhu oo ka soo qaado ruuxu jusbaa buu aqriyi jiray habeenkii in buu aqriyo intii kaleu kaba loodo waa ka seexday ama uu kaba wada seexday faqara'ahu markaa aqriya fii ma bayna salaati alfajri wa salaati duhri dee cibaadihii habeen bay hayde salaada subax ilaa salaada duhr inta udhaxaysa aqriya kutiba lahu kaanamaa qara'ahu min alel waa fadli ilaahi subxaanaه watacaala dee waktigaasna uu ka mudnaa waktigan uu aqriyayo waxaa lagaba dhigaa oo loo qoraa si wuxuu habeenkii aqriyey fadligii iyo sawaabkii oo dhan uu habeenkii ku heli lahaa iyo waktigaas dadku ay kaafilka yihiin ee inta badan dadku ay dee hurdadooda macaansanayaan cibaado laga kaafiliye ajriga badan leh inay dadkii kaleo kaafilu ilaahay xubasay xusayaay ayaa fadligii heli lahaa wax lamida ayuu kuba helaa taasba weeyaan oo waa fadligii oo dhan ayuu helayaa kol haddii uu ruuxu taas kaba seexdo bal dee tani waa laba yimee ruuxu hadduu ku talagalay muwada iyo asxaabu sunan bacdigood bay inoogu sugantay waana xadiid inoo sugan ruuxu hadduu ku talagalay uu niyeeyo habeenkiibuu ku talagalay inuu salaad u kaco aada hurdada uga kacdid buu lahaa salaad aada u kacdid buu lahaa taasaa niyadiisa ahayd markaasay hurdadu la tagtay xadiidkaa waxaa kuba yimi hurdadaasna sadaqay u noqonaysaa ilaahay ku sadaqaysay ajrigiina waa helaya ajrigiina waa helaya waa fadliga ilaahay waa niyada laakiin taas waa ruuxii ku tala gashanaa ee taas ayaa wuxuu helayaa ajrigiina uu helayaa hurdadiina waxay noqonaysaa sadaqa ilaahay kuba sadaqaysay waa taa waa fadli kala sii badan kaasna wey kaanama qara'ahu min aleyl baabu salaati lawaamin wallahu subxana watacaala ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعضنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تهنا